laasakay waxaa garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir kasoo degaya madaxda maamul goboleedyada ugu horreeyey madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen islamarkaana ay ku xigeen madaxda jubbaland iyo hirshabeelle marka laga reebo madaxweynaha galmudug oo isaga safar dhulka ah saacadaha soo socda ku imaan doona magaalada garowe abaara afarta iyo qadar daqiiqada ah ayay kusoo beegan tahay diyaaradda wadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi wasiiro iyo xildhibaano isugu jira oo ku wehelinaya socdaalkiisa waxaana garoonka iminka ku sugan madaxda puntland oo ilaa iyo saakay u taagnaa soo dhoweynta wafuudda soo gaaraysa garowe socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa ka duwan kuwii hore ee madaxda ku imaan jireen magaalada garowe iyadoo wararka aan ku helayo inaysan jirin wax ciidan ah uu wato ama kasoo horeeyey marka laga reebo ciidamada puntland oo ilaalin doona wafdiga ra-iisul wasaaraha taasoo ugu gol leeyahay mid horseed u noqonaysa ciidamada ay qaadanayaan madaxda maamulada marka ay ka tegayaan xarumahooda dhanka kale wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale isla beri la filayaa inuu soo gaaro magaalada garowe oo maalinta axadda uu ka furmi doono shirweynaha dhex maraya dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka waana shirkii ugu horeeyey ee noociisa ah ay madaxda federaalka oo wada socda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku yeesheen garowe xilli uu aada u liito wada shaqeynta maamul goboleedyada qeybtood iyo hogaanka dowladda federaalka maalmihii ugu dambeeyana waxaa si weyn looga dareemayey magaalada garowe u diyaar garowga shirka madaxdan ee ka furmaya maalinimada axadda ah ee nagu soo wajahan nuux muuse birjeeb v o a garowe